bismi illahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu waan saaxba yaalid lahaantiin meel walbo aad joogtaan kusoo dhawaada warka barqow alaaba xilliga anoo kale aad ka maqashaan raadiyaha kismaayo codka jubbaland wasiir dowlaha wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada xukuumadda federaalk soomaaliya maxamed cali cumar cananuug ayaa iscasilay sida ku qoran waraaqad uu soo saaray wasiir cananuug ayaa sida uu ku caddeeyey qoraalka uu soo saaray uga hadlay iscasilaadiisa uu u gudbiyey ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya xamse cabdibare wasiirka ayaa sheegay sababta wasiirka ayaa sheegay sababta uu isku casilay ay tahay in uu inay kadib markii uu soo gaaray cabashooyin joogto ah oo shirkado iyo qandarasyayaal bixiya adeega garoonka adan cadde oo haysta ruqsad sharci ah oo soo martay habraaca sharciga ee dalka kuwa oo wasaaraddu u degan iyo waxaa ka qabasho la-aanta ra-iisul wasaaraha dhammaan eedaha ku kor ku xusan waxaan go-aansaday inaan maanta laga bilaabo aan caddeynayo in aan iska casilay xilkii wasiiru dowlaha wasaaradda gadiidka iyo duulista hawada ayuu yiray wasiir maxamed cali cananuug oo qoraalkaas uga hadlay sababta uu isku casilay golaha ammaanka ee qaramada midoobey ayaa soo saaray warar saxaafadeed ay kaga hadlayaan xaaladda haweenka soomaalida nabadda iyo amniga golaha ammaanka ayaa sheegay inay wasaaradda sii socod weerarada sii socota ee al-shabaab oo ay wehliso xaaladda bani-aadinimo ee daran abaarta iyo hanaanka siyaasadeed ee caqabadaha wata ay sii koordhinayeen halista ilaalinta dadka soo barakacay kuwa oo boqolkiiba siddeetan ay yihiin dumar iyo caruur golaha ammaanka ayaa ugu baaqay dowladda soomaaliya inay muhiim tahay in la baaro sharciyada lala tiigsado kuwa ka dambeeya tacadiyada bani-aadinimo ee ka dhan dhaca soomaaliya sidoo kalena dhammaan dhinacyada inay ixtiraamaan sharciga caalamiga ah ee bani-aadinimada iyo xuquuqda aadanaha iyo kuwa xadgudubadyada geysta lala xisaabtamo waxay sheegeen inay ka sugo ballanqaadka la sameeyey ee ahaa in haweenka helaan boqolkiiba soddon ay weli hooseyso ka qaybgalka haweenka ee go-aanada siyaasadda wararka ka imaanaya magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool ayaa sheegaya in dagaal uu ka socdo weli magaaladaasi dagaalka ayaa u dhexeeya ciidamada somalilan iyo kuwa deegaanka waxaana la isku adeegsanayaa hubka nuucyadiisa kala duwan oo ay barbar socoto madaafiic xoogan oo ku dhacaysa xaafadaha magaalada laascano goobjoogayaal ayaa waxa ay ku waramayaan in dagaalka uu ka socdo bariga laascanood waxaana odayaasha dhaqanka laascanood ay ku eedeeyeen ciidamada somalilan in ay in ay soo qaadeen dagaalka haatan ka soconaya bariga magaaladaasi laascano kooxo hubaysan ayaa waxa ay xaafadda xawataako ee magaalada beledweyne waxa ay ku dileen macalin mawlid oo ka mid ahaa macalimiinta dugsiyada qur-aanka kariimka ciidamada ka tirsan laamaha amniga beledweyne ayaa gaaray halka dilka uu ka dhacay kuwa uu howlgallo baritaano ah ka wada walow ay baxsadeen ragkii dilka geystay weli lama oga cidda ka dambaysa dilka macalinka lagu geystay magaaladaasi beledweyne waxaana weli aan ka hadlin laamaha amniga iyo maamulka magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan saraakiisha caafimaadka reer falastiin ayaa waxay sheegeen in ciidamada israa'iil ay dileen ugu yaraan toban qof ayna dhaawaceen tobanaan kale intii lagu guda jiray duulaan ay ku qaadeen daanta galbeed ee la haysto hay-adda bisha cas ee falastiin ayaa sheegtay in dhaqaatiirtaydu ay daaweeyeen afartan iyo shan qof oo qaba dhaawacyo rasaas iyo in ka badan laba boqol oo qof oo ay waxyeeleysay sunta dadka ka ilmeysaysa weerarada ay askarta israa'iil ku qaadeen agaga u dhow nablus iyo jenin ayaa sii xogeystay sanadkii hore kadib weeraro istabajoog ah oo ay israa'iil ka dhacay oo ay geysteen kooxo reer falastiin ah guud ahaan saxbeel warkii barqo waa naga intaa waxaa warka idinla socodsiinaya maxmuud oo aniga ah warkani wixii kusoo kor waxaad maqli doontaan haddii ay biidmo kooda duhurnimo